gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay wado casri ah oo interloog ah oo laga hirgelinayo degmada waaberi ee magaalada muqdisho munaasabadda dhagaxdhig oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybeeda kala duwan ayaa muujisay sida ay muhiim u tahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo bilicda caasimadda ugu horeyna gudoomiyaha degmada waaberi ayaa cid walba oo ka qayb qaatay dhismaha waddadani kaga mahad celiyey weliba waxaan rabnaa labada laami oo aan dhisnay liberia iyo v uganda waddooyinka u dhexeey dhan ilaa waddada kow iyo labaatanka oktoobar waddooyinkaasa waxaan rabnaa inaan interloog wada dhigno hadduu allan insha allah waxaa noo bildhaamaayo gudoomiye oo noo muuqdo waa beri oo nadiif ah waa beri oo cagaaran waa beri oo dhismayso qurux badan aan higsineynaa oo waa beri oo amni ah hadduu allan insha allah marka hidsigeena sanadkan waa intaas waa inaa waa beri oo amni ah waa beri oo qurux badan oo wada interloog ah oo cagaaran ayaa sanadkan noo qorshaysan marka guddoomiye aad iyo aad aga mahad celinaynaa runtii dhagax dhigga aan noo samaynayso maanta reer waa beri oo shacab iyo maamul iyo ciidamo amni oo isku duubanna waxay diyaar u yihiin inay shaqooyinkooda loo idmaday qaranka u idmaday inay qabsaan marka wakti oo nahaayo awgeed guddoomiyahan kusoo maxalla dhawaynayaa su kelimadiisa qiimaha badneed uu halkaan ugu jeediyo uu nooga dhagax dhigo wadooyinka interlooga ee degmada waaberi mudana gudoomiye kusoo gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyasada gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa sheegay in mashruucani uu qeyb ka yahay qorshaha ballaaran ee maamulka gobolka banaadir ku horumarinayo wadooyinka magaalada in halkaan sida maamulka degmadu hadda uu gudoomiyaha degmadu ka sheegay iyo gudoomiye ku-xigeenku in wadooyinka interlooga ay maantay dhagaxii ugu horreeyey adinkoo ay idiin qorshaysan yihiin waddooyin badan oo interlooga in halkaan maaragta laga dhagax dhigo waddada interlooga ah mararka qaarkood waxay ka muhiimsan tahay laamiga ayay ka muhiimsan tahay maxaa yeelay laamigu meel kasta ma mari karo laakiin waddada interlooga xaafadihii dhexdooday mareen waxay soo saaraydaa quruxdii xaafadda waxay soo saaraysaa bilicda iyo maaragtay waxay fududaynaysaa isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka maamulka gobolka banaadir ayaa wado dadaalo dib loogu dhisayo waddooyinka magaalada muqdisho si sare loogu qaado bilicda caasimadda